إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada war ka soo baxnimo aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah mas-uul xil diblomaasiyadeed ka soo qabtay dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidanka dowladda federaalk ay mar weliba u baaba-aan tala xumo ka timaada madaxdooda safiirkii dowladda federaalk ee dalka maraykanka ayaa sheegay in ujeedada loogu duulayo wilaayada galgaduud ay tahay sidii lagu boobi lahaa macdanta ku jirta ceelbuur iyo hareeraheeda xog hoose oo la helayo ayaa sheegaysa in dowladda federaalk damacsan tahay inay kenya u dhiibto muwaadiniin soomaaliyeed saraakiil ka tirsan dowladda federaalka iyo qabqablayaal uu ka mid yahay cali jeyta ayaa isku khilaafay qorshe ay doonayeen inay ku dagaalamaan qoyska wiil soomaali ah oo ay dowladda federaalka ku sheegtay inuu yahay sarkaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa beeniyey sheegashadaas iyagoona sheegay in dowladda kenya ay wiilkooda ka iibsatay dowladda federaalka waxaa deegaanka kunya barow ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose lagu daawaday isdaarkii ceel la hele iyo muuqaalo kale oo ay baahisay mu'asasada alkataayib mas-uul ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in madaxda maamulkaas ay isbaarooyin dhigteen qaybo ka mid a magaalada beledweyn maamulka somalilan ayaa sheegay in nafaqa darro haysato caruurta ku nool meelaha uu ka taliyo sidoo kalena uu yaraaday wax soo saarkii waxaa magaalada burco laga soo sheegayaa sicirbarra saameyn ku yeeshay nolosha dadweynaha dowladda kenya ayaa qaati ka taagan weeraro xagga internetka ah kuwaasi oo beegsanaya kaabayaasha macluumaadka muhiimka ah ee kenya آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa arbaco taariikhda hijiriyadan ay tahay sagaal iyo tobanka bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa afarta bisha tobanaad labada kun saddex iyo labaatanka warkiioo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro ka fuliyey gobolada baay iyo shabeellaha hoose gobolka baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka xabashida etoobiya ee degmada diinsoor dhanka iyo shabeellada hoosena ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigyada ciidanka dowladda federaalka ay ku leeyihiin xaafadda mukayga iyo sidoo kale haanta dheer ee degmada afgooye maraykanka ayaa duqeyn uu ka geystay shabeellaha hoose ku dilay nabadoon caan ah oo ka dhashay beesha habargidir diyaaradaha dagaalka ee dalka maraykanka ayaa duqeeya gaari ay dad shacab ah saarnaayeen oo maraya meel u dhow deegaanka ugunji oo hoostaga degmada jannaale gaariga ay duqeeyeen ayaa waxaa saarnaani nabadoon ah oo kasoo jeeda beesha reer xaaji saleebaan waxaana xog aan ku helnay in nabadoonka iyo mid ka mid ah dadkii la socday duqaynta ku nafwaayeen nabadoonka uu maraykanku duqaynta ku dilay xalay ayaa waxaa la oran jiray maxamuud xasan kadiye biriq wuxuu ahaa nin nabadoon u ah bulshada saleemaan ee ku nool degmada afgooye ehelada nabadoon biriq oo dhankooda inoo xaqiijiyey dilkiisa ayaa waxay sheegeen in uu ahaa nin shacab ah oo isaga kala goosho gobolada dalka islamarkaana aada ugu dadaala arrimaha xalinta khilaafaadka waa shalay wuxuu ka soo baxay meelera xasan cadow oo u degan yahay arrimo xalintooda wuxuu u yimid degmada jannaale khaasatan tuulada ugushi arrinkii uu dhameeyey ninkii uu shaqada la dhameynaya la socday xalay maqribkii nala tukaday adiga maruu nasiib mooyaha afartan daqiiqa xabalna sultaa yeertay deegaanka waxay ka dhacday meel tuulada ugushi u surtaa hal kilomitr iyo bar nabadoonka ka waran marka ma nabadoon in dhulka al-shabaab oo keliya ku ag miyu ahaa mise in danaha beesha meel kasta oo ay la gashaba waa uu tegayay oo masaalixda waa uu ka qayb qaadanayay nabadoonkii nabadoon meel ku xiran maahayn wadan international buu ahaa meel kasta u fasaxnaa meel ka xiran laba arag halka ummadda meel kasta u arku u aadayo biyahow haddee waxa yaalla alaab nafsi ay ku dhifteena meesha yaalla iyagaana duqeed cid kale wax duqeedaana kumaba garanayno diyaaradaha duqeeyey haddana wuxuu wax cusub maahan hadda kuwa ka horreeyey sidoo kale meesha hadda ay joogno muddo hadda laba sana kasoo wareegtay sidoo kale dad shacaba ugu duqeeyeen oo cagaari caasi wato sidoo kale ugu soo baxay oo iyaguna shacab ahaa marka beri bay ku duqeeyeen ma ahan wax oo hadda aan aan hadda loo ugda oo waxaan soo arkayna sanadyadan soo dhaafay duqayntan ayaa ku soo beegmaysa sanad guuradii soddonaad ee kasoo wareegatay dagaalkii maraykanka lagu jabiyey ee ka dhacay muqdisho sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii mas-uul xil diblomaasiyadeed kasoo qabtay dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidanka dowladda federaalk ay mar weliba u baaba'ayaan talo xumo ka timaada madaxdooda warkaas iyo war kale oo ku aadan safiirkii dowladda federaalk ee dalka maraykanka oo sheegay in ujeedada loogu duulay wilaayada galgaduud ay tahay sidii lagu boobi lahaa macdinta ku jirta ceel buur waxaa faahfaahinaya muxsin xasan xaaji cabdulaahi abuukur armaan oo ah siyaasi qoraa ah horeyna u soo noqday safiirkii dowladda federaalk ee dalka maraykanka ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda soomaaliya wuxuu si gaar ah farta ugu fiiqay dagaalada ay dowladda federaalka sheegayso inay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo markaa kaashanaysa dowlado shisheeye oo uu maraykanka ugu horreeyo armaan oo la hadlaayey mid ka mid ah warfidiyeenka online-ka ayaa tilmaamay in ciidamada dowladda federaalka ay u dhintaan had iyo goor istiraatiijiyad xumo dagaal wuxuuna sheegay in labaatan goor la weeraray xeryahooda khasaare ba'anna la gaarsiiyey wuxuuna tusaale usoo qaatay dhowr dhacdo wasiirka difaaca iyo waxaan soomaalida isla dhex maraan aniga ma qabata laakiin midaan qaba waxa waaye istaraatiiji xumo awgeed in lagu soo jiiday oo la keensaday duurki meelaan lagu xisaabtami karin waana kuwan ciidamadeenna waxa ku dhacaya aad aragtid aan qofna fasirin karin waxaan ugala jeedaa ciidan dhan oo meel la geeyey maanta waxaad maqlaysaa berrito waxa waaye ciidankii markay soo tooseen intaasoo baabuurna waa maqantaa intaasoo baabuurna waa la gubay intaasoo ciidan ebera laga dhigay qaarna duurkiyaga dhowr maroo isku xigtay noqotay sidaad sidaad la socotaad masagawaa ha noqoto hawsweyn ha noqoto tiradaa yani ilaa iyo waxay gaaraysaa labaatan what is happening there marka istraatijiga xunun ka hadlaya taas waa abuukur armaan safiirkii hore ee dowladda federaalka u fadhiyey maraykanka ayaa daaha ka rogay sababta uu xasan sheekh u jooga dhuusamareeb iyo waxa ku hoos duugan dagaalka lagu soo qaaday wilaayada galgaduud wuxuuna sheegay inuu jiro qorshe lagu doonayo in lagu boobo khayraadka ku jira gobolka galmudug because issuegaasa maanta important waa issuega uraniumka waa sidaan ognahay markaad oil iyo waxaas iyo rig inaad sarab garaysa iyo howlo badanay u baahan tahay illegal mining waxaasoo dhan uma baahan qof kastoo xamar taga adi waxaad weydiisaa adiga haddii aad joogtay waxaad isweydiisaa habeenkii intaasoo diyaarad maxay samaysaa oo ka degto oo ka kacda bal ii sheeg maxay samaysaa yaa waa passengerka oo oo qorax diidka oo habeenkii un safro habeenkaas yani is that what's going on mise howlo kalaa meesha ka socdo galmudug arrinteeda bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii aqoon-yahan ay wareysatay idaacadda alfurqaan uu bidhaamiyey xog ku aadan in dowladda faransiisku xasan sheekh ku cadaadinayso dagaalka galgaduud si ay u hesho macdanta yuraniyamta ee ku jirta ceelbuur maadaama faransiiska laga soo ceeriyey waddamadii galbeedka afrika ee uu muddo dheer gumaysanayey khayraadkoodana boobayey
beesha gaaljecel ayaa sheegtay inay u diyaargarowday sidii deegaanadeeda ay isaga difaaci lahayd duulaanka dowladda kadib kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka beesha gaaljecel qaybta degta shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose maxamed daahir cali sugo ayaa faahfaahinaya kulankan oo ka dhacay deegaan hoostaga magaalada jowhar ayaa ahaa mid wadatashi ah oo isugu yimaadeen nabadoonnada waxgaradka iyo ugaaska beesha gaaljecel qaybtooda degta wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose kulanka ayay beesha ku caddaysay in ay u diyaargarowday deegaanadeeda inay ka difaacdo duulaan kasta oo kaga yimaada dhanka dowladda federaalka waxaana kulanka fariin adag loogu diray xubnaha ku jira dowladda ee ka soo jeeda beesha kulanka ayaa laga soo saaray bayaan ay u dhammaayeen hoggaanka dhaqanka waxgaradka iyo nabadoonnada beesha gaaljecel qaybta degta wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose waxaan ugu baaqaynaa murtadiinta ka dhalatay beesha inay ka tooba keenaan waxa ay ku jiraan number afar waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo kulug leh abaabulka macawisleyda inay faraha kala baxaan number shan beeshu kama raalli noqon doonto sii joogista macawisleyda ee deegaanada beesha gaaljecel number lix beeshu waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay gaalada iyo gaaloraacyada
odayaasha beesha gaaljecel ee ka socday gobollada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe oo kulanka ka hadlay ayaa ayiday bayaanka maalintii xasan la magacaabay oo madaxweynaha dowladda ridada uu noqday iyo hadda inta ka dhexaysa xasan carro gaaljecel duqayn iyo dhibaato iyo balaayo oo nagu sameey wax isxaan oo noo sameey ma jirto xasan marka waxaa len xasan nala wareeg ogogaal uraa uma adeegayna irigayna arabyaalo oorka loo deeya eelegeel ilaahanasi aaran daba joogo eelegeel ilaahanasi aaran daba joogo islaamkana eex ma garanayna arrintaayna taas waa eex ma garanayna arrintaayna taas waa eex ma garanayna ugu dambayntii kulanka waxaa soo gebagabeeyey ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi maxamed isagoo bogaadiyey kulanka ay isugu yimaadeen waxgaradka beesha ee labada wilaayo ugaasku waxa uu sheegay hadafka iyo mabda'ooda in uu ku cad yahay bayaanka ay soo saareen isagoo fariin u diray dadka beesha ka soo jeeda ee ku jira dowladda ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ayaa geeska kale ka hadlay dhibaatooyin uu shabeellaha hoose ka wado xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka tirsan baarlamaanka deegaanadeena maanta meeshii ugu shidneed ee beesha ku tashanaysay ee ukumaha u yeeleen ayuu daahir soo duldegay asigoo sheeganaya xorayn bilaahi calaykum dadka beesha u dhashay waxaan leenahay daahir inuu dadkeena shacabka ku laayo waanbat oo baca hoosteed ka sheegto mayaadul xorayn ah madaxgiisi ragguu soo diray macawsayna in dadkeena ku laayaan ee suuqeenna burburyaan miyaa xorayn dal ah dilka nabadoonnada iyo dhaca bulshadeenna iyo abuuridda aana qabiil miyaa dal xorayn ah taa waa marag ma doonto waa su'aal jawaabteeda ay caddahay waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad daahir wuxuu ku soo duulay ee u soo qalab qaatay ee loo soo diray waa inuu dadka ee ilaahay deegaankaa dejiyey ee amniga iyo nabadda ku haysto inuu amniga iyo nabadda ka qaado tabeel ahaan inuu isku diro ayuu meesha usoo fadhiistay maalintuu yimid galabteedii dadkii ganacsatada reer biroweyna ee u tagay wuxuu kula kacay xarig wuxuu kula kacay ee maaragtay garaacis madax furasho ayaa qaarkood looga soo daayay odayaasha iyo hoggaanka dhaqanka beesha gaaljecel ayaa marar badan isugu yimid kulan kan la mid ah iyagoo si cad kaga soo horjeestay dagaalka uu abaabulay xasan sheekh waxaana beesha ay adkaysay in ay haystaan nabad isla markaana deegaanada ay ku sugan yihiin lagu maamulo shareecada islaamka cidna aysan ka yeeli doonin in lagu soo duulo dhulka ay degaan
xog hoose oo la helayo ayaa sheegaysa in dowladda federaalka ay damacsan tahay in kenya ka iibsato muwaadiniin soomaaliyeed maxamed amiin ayaa soo jeedinaya bishii julaay ee sanadkan ayay kenya ka saxiixatay dowladda federaalka in loo soo gacangeliyo qof kasta oo ay ka dalbato oo jooga muqdisho ayaa waxa ay bilowday ololo hordhac ah in kenya la siiyo shakhsiyaad ay doondoonayaan oo ku sugan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo laga xeeleedeysanayo in dadka soomaaliyeed ay u kacaan si la mid ah sidii ay ugu qaylo dhaamiyeen tallaabadii uu farmaajo xabashida ugu dhiibay qalbi dhagax ayaa waxaa la sameeyey xeelad ay degeen sirdoonka kenya iyo kan dowladda federaalka taasi oo ah in marka hore nairobi laga soo qabto qof soomaali ah si birito marka muwaadiniinta la dhiibayo bulshada loogu sawiro inuu jiro heshiis wax isweydaarsi ah shalay oo talaado ahayd sirdoonka dowladda kenya ayaa magaalada nairobi kasoo musaafuriyey siyaasi lagu magacaabo sufyaan taakeya oo ka mid ah mucaaradka kasoo horjeeda sida ay wax u wado iyo hanaanka ay ku shaqayso dowladda federaalka ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaan in heshiiska dowladda federaalka iyo kenya ay dan weyn ugu jirto xukuumadda nairobi maxaa yeelay soo qabashada waxaa loogu daray lacag iyo qiimo dhimis loo sameeyey ganacsatadooda qaadka keena soomaaliya taasi waxaa sii dheer in shuruud la-aan lagu siinayo qof walba oo ay kasoo dalbadaan xitaa haddii uu xubin ka yahay dowladda federaalka xogaha ku xeeran heshiiskan dhexmaray kenya iyo dowladda federaalka bishii julaay waxay xaqiijinayaan in xasan sheekh uu saxiixay inaysan dowladdiisu marnabo ka hadal duqeymaha xasuuqa ah ee ay diyaaradaha kenya ka geystaan gado iyo jubbooyinka waxaa dibadda u soo baxay macluumaad aan saddex bilood ka hor sii daynay taasi oo aan soo daabacnay maalin kadib markii ay madaxtooyada magaalada muqdisho ku kulmeen taliyaha sirdoonka kenya nuurdiin maxamed xaaji iyo xasan sheekh oo uu wehelinayay taliyaha sirdoonka mahad salaad ilo wareed muhiim ah oo ku dhow kulanka waxa uu berigaasi noo sheegay hadalkan walaalow waxaan kuugu sheegayaa in loo fulin doono dhammaan danaha kenya ee soomaaliya xitaa dhanka sirdoonka iyaga waxaa laga ballan qaaday in loo xiro dadka kasoo horjeeda ama diyaarad loo soo saaro oo loo soo gacangeliyo sidii qalbi dhagax oo kale laakiin warka aan kuu sheegay ee ah in siyaasiyiin iyo ganacsato lagu beegsan doono kenya waxaad ogaan doontaa toddobaadyada soo socda sidaasi waxaa yidhi sarkaal ku sugan muqdisho oo naga codsaday inaan magaciisa sheegin sababo la xiriira ammaankiisa maantana warkiisa ayaa dibadda u soo baxay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka iyo qabqabalayaashii uu ka mid yahay cali jeyta ayaa isku khilaafay qorshe ay doonayaan inay ku dagaalamaan maxamed sheekh cali ayaa faahfaahinaya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo uu ka mid yahay wasiirka dastuurka dowladda federaalka iyo qabqabyaal uu ka mid yahay cali jita ayaa dhowaan sawro ku soo galay deegaanka wardhumaale oo u dhow degmada maxaas halkaasoo ay ka sheegeen inay iskaga kaashanayaan dagaalka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud saacad kadib markii ay goobta hadallada ka jeediyeen waxaa dhacday inay kala dhuuntaan sida aan xogta ku helnay waxaana qaarkood iyagoona iska warqabin isku wareystay maxaas dhinacba dhinaca kale ayuu ku eedeeyey inuu soo baqday halka qaar ka mid a qabqabilayaasha oo uu ka mid yahay cali jeeta ay ku andacoodeen inay ka war heleen ciidan xarakatu shabaabul mujaahidiin ka tirsan oo weerar ku soo ahaa saraakiisha dowladda federaalka ah ayaa aad u kala shakisan iyadoona qayba qaybta kale nafteeda uga baqanayso madaxweynaha dowladda federaalka ayaa la sheegay in mar weliba dhaqaalo badan looga qaato in lala dagaalgelayo kadibna laga danaysanayo qoyska wiil soomaaliya ah oo ay dowladda federaalku ku sheegtay inuu yahay sarkaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa beeniyey sheegashadaas iyagoona sheegay in dowladda kenya ay wiilkooda ka iibsatay dowladda federaalka zakariya cumar ayaa faahfaahinaya aabbaha dhalay wiilkana lagu magacaabo kamaal sheekh ayaa sheegay in wiilkiisa sakariya oo laga afduubtay bartamaha magaalada mombaaso ay layaaba ku noqotay in sirdoonka dowladda federaalka nis ay sheegatay in wiilkana laga qabtay gudaha dalka soomaaliya isagoo doonayay inuu ku biiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo uu sheegay inaysan waxba ka jirin hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ee nis ayaa maalmo ka hor faafisay sawirka iyo macluumaadka wiilkan oo ay ku sheegtay inuu yahay sargaal muhiim ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse laga afduubtay magaalada mombaaso ee dalka kenya sida uu sheegayo aabbihiisa arbacadii waxaa laga qabsaday faras magaalaha mombaasa laba gaari oo ciidan ah ayaa ku qabsaday faras magaaladii mombaasa isagoo gaari saaran isaga iyo saaxiibadii isaga keliyay la baxeen isla markii isla saacaddii ribood baan booliiska geynay antaterra ribood baan geynay meel kasta si ay dhi meel kastaan u cararnay waxay ku leeyihiin annaga ma aha ciddii qabsatay ma naqaan muddo labaatan iyo dhowr cisho ah ayuu maqan yahay hadda miidiyihii waxaan ka aragnay inuu joogo wiilkii in loo gudbiyey soomaaliya uuna yahay nin soomaaliya laguna qabtay isagoo dhuumaalaysanaya soomaaliya wiilkana soomaaliya lagama qaban mombaasa faras magaalaha laga qabtay dowladda federaalk oo culayse ay ka haystaan dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isku dayeysa in kenya ay kasoo iibsato qof weliba oo ay u aragto in maslaxadeeda uu kasoo horjeedo ama danaheeda ay ka weyso waxaa deegaanka kuunya barow ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose lagu daawaday isdaarkii ceel la helay iyo muuqaalo kale oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib mahad cubayd ayaa soo jeedinaya dadweyne fara badan ayaa xalay fiidkii u soo daawasho tegay filimkii ceel la helay oo ay dhowaan soo saartay alkataa'iba iyo muuqaalo kale oo dhowaanahan ka soo baxay mu'asasada kuwaasoo lagu daawanayay bartamaha magaalada kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose qaar ka mid ah dadkii daawanayay muuqaaladan kala duwan ayaa la hadlay idaacadda alfurqaan waxayna dhiibteen aragtidooda ku aadan muuqaalada ay arkeen
walaal wuxuuda horta waan joogay oo muxuuda filimka markuu bilaawanayay filimkana muxuuda waxaan ka arkayay cadowgii iyo murtadiintii waxaa waaye la xasuuqayo la burburinaayo oo muxuuda wixii iyaga hubkii iyo saanadii iyo wixii ay wateena laga soo qaniimeysanaya macnaha ceel la helay mina murtadiinta horta ilaahi subxaana wa tacaala meeshka jibi hubkiyo kulley salbandigii baabuurkii iyo lagu qabsada taasna ilaahi subxaana wa tacaala bifadli illaahi uma bifadli lmujaahidiina taas ilaahi subxana wa tacaala inala tiiriyo haddina ilaahi subxana wa tacaala mujaahidiinta ilaahi gargaari haddina meesha waxyaalaha cajiibka salbandigii u ku mid ah meenaha oo hasan garguurta walaa iska hadalaaya oo beenta u sheegaaya walaa isku koodaaya mina iyo walaa salbandigii mina hami maalin kale horta sidoo kale mid ka mid ah dadkii daawaday filimka ceel la helay ayaa isaguna sidan aragtidiisa u cabiray
haa si fiican waa daawaday filinka xalay marka soo baxaan daawaday haddana waa daawaday walaayada soo bandhigtay alxamdulilah qulubteenna waxaa waaye ilahi subxana taala waxaa waaye gaalada farxad ayaan ka qaadnay wayshku shuduura qowmu muuminiin ilahi subxana taala waxaan ka baryaynaa inuu nasrigiisa nasiiyo rabbi subxaana wa tacaalana waxaan ka baryaynaa in gaalada haziimo iyo jab ilaahi geliyo insha allah mar walbana waan duceynaynaa insha allah ducadana mar walbana waa wadnaa insha allah xillada salaadada mar walba waa duceynaa rabbi baa ku mahadsan ugu dambayntii qaar ka mid ah dhalintan aan waraysanay ayaa fariin u diray dhalinyarada muslimiinta
wallaahi waxaan u dirayaa eh, in ilaahay subxana watacaala lagu xirnaado kitaabka rabbina la difaaco mar walbana aan ahaano kuwa u taagan diinta rabbi gaaladana waxaan leenahay ilaahay subxana watacaala ha suhamusho ilaahay subxana watacaala waxaa waaye mar walba dilkooda waxaa ka jecelnaana inay soo islaamaan toobadana ilaahay subxana watacaala ay u tooba keenaan intaasaan ugu baaqaya fariinta ugu dambeysa oo dhalin muslimiinta u diraa waxaa weeye in ay jihaadka isu heleelaan cadowgan oo ilaah subxaanahu wa tacaala diinkiisa uu ku soo dumin inay ee, waxaa waaye islaamka iyo garab ay ka siiyaan oo waxaa waaye camalka ay soo aadaan oo jihaadka wixii maanta sabuurta looga baahan inay yimaadaan waxaa wallaahi wax kaleeto maanta ma jiraan aana ahayn in la jihaado waxa ku soo dula waddankeena waa gaalo waxaana haysto waa murtadiin
filimkii ceel la helay ee ay shalay galab soo saartay mu'asasada alkataiba ayaa waxaa daawaday dadweyne fara badan oo ku nool daafaha caalamka mas-uul ka tirsan maamulka hirshabelle ayaa sheegay in madaxda maamulkaas ay isbaarooyin dhigteen qaybo ka mid a magaalada beledweyn maxamed ciise ayaa soo jeedinaya gudoomiyaha arrimaha bulshada hirshabelle ayaa sheegay in madaxda maamulkaas ay isbaarooyin dhigteen goobo badan oo ku yaala magaalada beledweyne wuxuu ku hanjabay inuu leeyahay awood uu isagana isbaaro ku dhigan karo haddaan wax laga siinin awood qaybsiga maamulka oo isaga laga qadiyey magacuyaalna laga dhigay intaa wuxuu ku daray in isqabqabsi badan uu ka dhex jiro maamulka gudihiisa uusanna ilaa iyo hadda wax shaqo ah qaban wuxuuna shakhsiyaad maamulkaasi ka tirsan ku eedeeyey waxyaabaha ay kasoo dawarsadaan hay-adaha shisheeye aan isaga waxba laga siin ee, cabashooyin dulmi iyo khaldaad ka dhex jira maamulka gobolka hiiraan ee, waayana soo jiray ee, xaaladda ugu badan ama waxa ugu badan waxay tahay maalintii loo soo magacminta ka dhexaysay xafiiska arrimaha bulshada heer gobola lagu soo magacaabay ee, wax shaqo oo ku saabsaysan arrimo bulsho aan qabta ma jirto waxa u qababayna waxay ahayd ee, dhibaato iyo barbaleem iyo isqabsi iyo wax badan oo ka jira hay-adaa wax keenay shakhsiyaadaa qaata oo hebel iyo hebel ahoo maanta la yaqaan waa ku tagrifaleen ayagaa waxa layaa gudoomiye gobolka ahay ayagaa degmo ka ahay wax kastana ayagaa waxa layaa maxal lahaa qaat dowladda wax soo dhiibtay federaala soo dhiibtay intiiba shacabna ma gaarin nin kasta isbaaraa magaalada u taalo eraboorka isbaaraa taallo eraboorka diyaarsudana isbaaraa taallo ragaa isku haysto kastamada isbaaraa taallo qof kasta iyo qof kasta qabaya maxal isbaaraa meel u taallo isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu intaa ku daray inuu isaga isbaaro dhigan karo isagoo mar kale maamulka hirshabelle ku eedeeyey qabyaalad iyo ninjeclaysi aniga awooda maanta ku dhigan waaya melihi qof kasta wuxuu soo qaata asagaa qaata saaka inta wiil magaala u dirsaa intaas iisoo qaada dhigra inta soo qaadana anuun ka qaadan karaa waana awoodaa waana awoodi karaa xilligaasaan la joogaa cidaa ugu heebaysanayan malgu ninka madaxweyne ku-xigeenka sheeganayo kan gudoomiyaha sheeganayo wasiirada waxa sheeganayo waxa dhan dulmi iyo qabiil iyo qurnay ka shaqaynayaan maamulka hirshabelle uu shisheeyuhu dhisay ayaa ragaadiyey khilaaf soo noqnoqda lamana oga halka uu ku dambeyn doono maamulka somalilan ayaa sheegay in ay nafaqadarro haysato carruurta ku nool meelaha uu ka taliyo sidoo kalena uu yaraaday wax soo saarkii cabdiraxmaan beder ayaa inoo haya wasiirka wasaaradda maalgashiga jamhuuriyadda somalilan cabdi cismaan dhegaweyne ayaa shaaca ka qaaday xaalad halis ah oo uu ku sheegay in ay ka jirto deegaanada maamulka uu ka arrimiyo si gaara wuxuu u tilmaamay nafaqadarro haysato carruurta ku nool miyiga halka sidoo kale uu tilmaamay in uu yaraaday wax soo saarkii ay sameynayeen reer miyiga hadduu ahaan lahaa dhanka xoolaha iyo beerahaba waynu ogsoonnahay oo dhibaatada ugu weyn ee maanta nafaqadarrada ee na soo wajahday ee carruuraheenna soo wajahay meel kasta oo aad tigto way ka muuqataa khaasatan dadka baadiyaha jooga ee magaalooyinka ka baxsan dhibaatada nafaqadarrada ee ku habsatay cid kasta oo deegaannada bannaanka magaalooyinka uga baxdaay ama ay khusaysaay way ogsoon yihiin mar alla markaad ka baxdo magaalada tuulooyinkeenna markaad tegto dhibaatada ugu badan ee haysatahay waxaa weeye horta xoolihii way yaraadeen beerihii la beeranayeyna hoos bay u dhaceen somalilan ayaa waxay ka mid tahay meelaha ay sida aadka ah ukumaha u dhigteen hay-adaha shisheeye ee ay shaqadoodu tahay curyaaminta dadka si aanay wax soo saar iyo horumar u samaynin waxaa gobollada waqooyi ku baahay muqaadaraadka oo uu ugu horeeyo qaadka qamriga ayaa si toos ah looga keenaa ethoobiya iyadoo tacliinta ubadka la siinayo ay qayb ka tahay mid ay wataan ururo iyo hay-ado shisheeye oo ay ka mid yihiin kuwa faafiyo dhaqanka qowmaluudka miyiga somalilan intiisa badan waxaa laga soo sheegayaa inuu xaalufba aan ku socdo taas oo sababtay inuu xooluhu yaraadaan dabeeluhuna bataan waxaa magaalada burco laga soo sheegayaa sicir barar saameyn ku yeeshay nolosha dadweynaha cabdulfataax faarax diiriye ayaa inoo haya bulshada ku dhaqan magaalada burco ayaa walaac iyo walwal xoogan ka muujiyey sicir barar xoogan oo soo fod saaray toddobaadyadii u dambeeyey dadka ayaa si gaara uga cabanaya qiimaha shidaalka iyo maciishada oo korodhay anagu waxaan wadanaa waxa weeye gabaadhada yareedka sidaan wadanaa sixirbararkaan ku cabana waxa weeye shidaalkii oo waxa weeye labanlaab waxa weeye waxa weeye nagu kaca kor nagu kacay oo sicirkii aad iyo aad nagu kacay ilaa maanta ilaa maanta madaxweyne waddanku qabsana waxa weeye wax ka soo dhacaya ma jiraan wax ku sii kordhaya maahana shidaalka waxa weeye kaalintii shidaalka ay toban kilitir waxay siinaysa sagaashan kun oo leen een waxaan wadanaa waa tagaasidaa yarar ee aan labada kun uruuran caruuraa masaarif naga doonaya reeraa wax naga doonaya waxa weeye maalintii waxaa laga yaabaa inay boqol kun oo kun laan na soo gasho boqolkaa kun markayna soo gasho sagaashan kun wax naga qaadasa kaalintii shidaalka kaalinta shidaalka kaalinta shidaalka markaan sagaashan kun oo laan u dirno dee sagaashankii kun marka toban kun noo soo dhan reer xitaa beriis ma jarayso dee madaxweyne waxa weeye dalka anagu sidaa ugu talagashay garan mayno waxa ayaan darra ah boqolkii dooruux maraya milyan iyo laba boqol suuqa madow milyan iyo laba boqol buu maraya dalku xaalad degdeg ku jiraa litirkii shidaalka wuxuu maraya labiyo toban kunoo layna war muuse waxaan leeyahay dhiscasi oo meeshan cid u dhaantaa ha timaadee oo barwaaqo gelisaa dalkee waaris casil baan leeyahay muuse bixi ganacsatadaanu baaq u diraynaa annagu madaxweynaha baaq u diri mayno baaq waxba ka tari maayo subax walba baaqa baa la diraa ganacsatada waxaanu leenahay war dawladdii waa aragtaana idinku dadka u tudha oo shidaalka iyo maceeshadda aad kordhinaysaan ee aad labalaabaysaan dadkiinna u tudha sixir bararka cirkaasuu nagu marayaa doolaraan fadhiisanayn in niman ka bayc mushtaraynaya waxay noo dhibaan juwanna iyo warqadaha yaryara sarifka xukuma jiraan markaanu garaacnana melyan bay noo garaacayaan xooliin hawadaasay nagu marayaan waxaanu iibsana garan mayno waanu yaabannahay waxaa lala dee dowladdii waxaa waxaa ka qaban karabsigeeda waa tacaadilbasara dee waxaanu ka cabanaynaa doolarka in laka jabiyo oo kaashkaygaan wax ku iibsano oo doolarka hawada laga saaro marka naloogu dhufto dool iminka haddii nimankii sariflayaasha ahaa markaanu isnidhaahno waa intaa aan ku dhufsannay ay wax sixir iyagu goosteen ama maxaan idhahday dawladda u goysay markaanu weydiinay aanu naano maxaad haysaa wax alla wixii doolaraha way ka saareen iyagu waa wixii ay yidhaahdaan maalin walba waa wixii ay yidhaahdeen waxaa sii qaaligaroobay meeshadii cuntadii raashinkii waxaan ku idhi doolarkii oo laba kacleeyey nimankii sariflayaasha ayaa aad iyo aad dadka ugu sii joogjoogsanaya lacagtii waxay saarayaan boqolkiiba dee waxaan ku idhi lacag afartan ama konton ay saarayaan waxa weeye leo halkaas wallaahi dhibaato weyn baa ka jira dadkii danyartahaa meesha inay ka sii baxayaan baad moodda somalilan waxaa ku taala deked weyn waxay leedahay garoomo diyaaradeed haddana sicir barar ayaa ka jira waxaana ugu wacan canshuurta ay maamulka iyo ajaanibtu ka qaataan dadka wax daafa iyo macaashka ay ganacsatadu doonayaan oo aad u weyn warkan saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon dowladda kenya ayaa qaati ka taagan weeraro xagga internetka ah kuwaasi oo beegsanaya kaabayaasha macluumaadka muhiimka ah ee kenya warbixin ka soo baxday maamulka isgaarsiinta xukuumadda nairobi ayaa lagu sheegay in dalka kenya labiyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay laga diiwaangeliyey weeraro xagga internetka ah oo gaaraya siddeed boqoli lixdan milyan oo weerar kaabayaasha macluumaadka muhiimka ah ee kenya ayuu maamulku sheegay inay beegsanayaan weeraradan soo noqnoqday kuwaasi oo ku salaysan xagga internetka koox burcad xagga internetka ah oo looga sheekaysan yahay inay raashiya ka soo jeedaan ayaa weerar xagga internetka ah oo dhacay bishii juulaayo waxay ku jarteen marinka in ka badan shan kun oo adeegyo dowladeed oo internet ah kuwaasi oo ay ku jiraan fiisaha baasaboorada iyo sidoo kale codsiyada leysinada wadista gawaarida iyo sidoo kale cusboonaysiintooda sida uu xusay warbixin ka soo baxday maamulka warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa